waynay runtii wayna kuaanayaa iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa runtaa oo saa sheegtay dilal aada u fara badan baa dhacay dhammaan intii dhacay waa ka tacsiyeynayaa tacsidaan u dirayaa ummadda reer puntland gaar ahaan qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen intaa kadib runtii waan cambaareyneynaa arrintaas falalkaa dhacay waxaana leenahay waa arrin aada u foolxon waxaasoo dhan haddana waxaba kasii daran sidii wax looga qaban lahaa in haddana aysan weli fulin oo mar labaad dhabarjab ku ah maamulka iyo iyo iyo iyo dadweynahaba in arrintaa wax laga qaban waayo marka waan cambaareynayna runtii waa gartay arrimahan sida aan la soconno waa kuwo isxigxigay haddana aada isugu dhawaaday dilalka ka dhacaya magaalada boosaaso intaba weli dad looma soo qaban maamulka iyo saraakiisha ammaankuna waxa ay sheegeen in ay ku daba joogaan waa maxay waxyaabaha dadkaasi loo qaban la-yahay maxay salka ku haysaa horta waa run weeye dabajoogu waa muddo wuu socday waa wax soomaalidu ay caadaysatay laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii dharaar ama maalin cad lagu dilo magaalada dhexdeeda oo markaa aanba la helin haddana raadkoodii waxa nasiib darro ah weye runtii aniga waxaan la hadlayaa oo si dhaba ula hadlayaa waxay tahay laamaha amniga iyo iyo maamulka degmada iyo gobolkuba runtii ma ay qaadan roolkii la rabay ama sidii loo rabay inay dadka wax ugu qabtaan maxaa yeelay ka hortaga waxa weeye ummaddu inay khatarta u diyaar garowdo oo ay markaa qorshe kule u leedahay ayaa muhiim u ah laakiin waxa dhacay hadda way dhacayaan qadarku wuu dhacayaa laakiin waxa dhacay in wax laga qabtaayo waxay u baahan tahay qorshe in laga leeyahay qorshahaasoo ah dadku inay isku xiran yihiin shacabka iyo maamulku ayna tahay runtii in laga jawaabo wax saxa in laga jawaabo ee wax qaldan oo aan dadka waxba u tarayn in la yidhaahdo waa ku raajoognaa iyo weli waxbaa noo dhiman iyo waxaas waa wax soomaali gaashatay oo meel dhigatay waxa kale oo aan raba halkan inaan kaga hadlaa waxay tahay shacab shacabkii masaakiinta abaaraha iyo iyo iyo dhibaatadiiba gaashatay oo runtii iyaduna magaalooyinka waxaa ugu maqaala ah haddeer waan ogahay in xar xarig iyo iyo iyo iyo handadaad iyo dhibaato haddana loo geystay dhexdoodii taasi waa iyaduna waa nasiib darro dadkii shacabka ahaa oo aan waxba dhimin oo runtii in iyagana xarig iyo iyo xorriyadooda in laga qaado runtii arrimahaas oo dhan oo iskulansaday waxaan leeyahay waxay la mid tahay in in maamulku uu aada iyo aada dhaliil aan usoo jeedinayo maxaa yeelay ummaddu mas-uulkeeda waxaa laga rabaa inuu jawaab saxa bixiyo waxaa laga rabaa inuu waxqabad saxa keeno waxaa laga rabaa si wanaagsan in loo fekero oo dadkii iyo iyo magaranaysaa maamulkiiba la hagaajiyo dhexdooda qaabkee loo hagaajin karaa baad is leedahay waxaa loo hagaajin karaa dadka in la wacyigeliyo dadku in magaranaysa dhibaatooyinka laga hortago in dadku ay midoobaan u midoobaan waxa xun in laga hortago waxa fiican ciidamada iyo waajibaadkooda ay leeyihiin inay jirtaan maamulka iyo sidii ay ay magaranaysaa magaalada u maamuli lahaayeen ama dadkay u maamuli lahaayeen ama loo ogaan lahaa waxa khatarta ku ah iyo waxa u wanaagsan waa inay caddahay marka anigu waxaan soo jeedinayaa waxay tahay dadkeenu runtii waa dad wanaagsan waa dad maamul jecel waa dad horumarka iyo wanaagga u saciya laakiin dhibaatooyinka iyo khataraha ku imaanaya waxay u baahan yihiin maamul wanaag bay u baahan yihiin ciidan tababaran oo akhlaaqiyan iyo qayimna bay u baahan yihiin ciidan garanaya runtii waxa waxa inay ka hortegi karaan ama difaaci karaan dadka ma garanaysaa loo baahan yahay in laga badbaadiyo khatarta taasoo aan runtii aada iyo aada uga xumahay waxyaalaha dhacaya hadday sii socdaan waxaa lugta laga sii geli doono dabcan tashi baa looga baahan yahay in ummadda isu timaado oo laga tashado waxaa loo baahan yahay in magaranaysa arrimahaas oo dhan laga digtoonaado oo dadku ay isku meel uga soo wada jeedsadaan si magaranaysa ay arrimaheena oo dhan ay u noqdaan nabadii iyo xasiloonidii wanaagsannay aan dib uga soo noqono magaalada boosaaso gaar ahaan waxaa loo baahayay shacabku inay is-abaabulaan inay waxqabsadaan taasaa muhiima
ciidamada iyo saraakiisha ammaanka waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadka dhibaatooyinka iyo dilalka geysanaya oo ay ugu dambeysay allah u naxariistay cornel cabdikariin xasan fardiye oo shalay lagu dilay magaalada boosaaso ciidamada waxay sheegeen in ay soo qaban doonaan kuraad kuna raad joogaan dadkii falalka dilalka isxigxigay ka dambeeyey haba ugu dambeeya allah u naxariistay cabdikariin xasan fardiye marka qaabkee marka loo hagaajinayo abad isleeda والله طبعا هذا كلمة كفرين شيء إذا كبولي وكوري جامعة حربي وعبد الكريم آه، حسن كريو أن آدي آد الرج أن آدي سمسي عنها اللي بدو هاي أدوان بتعسين يا إلهي من حريص ما كورادية لكن كراتي شيء إذا مضى طبعا أنا وقت ما أرانا يوحى لي وحى أذكر من شان وسئلتها هم وغدين ومثلا وحى آدي سيدين موجيه hana la helo waxa aad sheegaysaa inay tahay wax saxa oo ummadda u qalma oo runtii ay ku samri karaan sababtu waxay tahay meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahayd meela runtii populationkuna aada ugu badan yahay lana lana fahmi karo waxa waxyaalaha dhacaya laga fahmi karo inay tahay inay magaranaysaa ujeedadooda iyo iyo barakicin dadkii in la barakiciyo oo lagu abuuro amni daro taasay u muuqataa marka anigu saraakiisha iyo ciidamada iyo nabad sugidda iyo booliiskaba waxaan farayaa inay waajibaadkii ummadda loo igmaday inay gartaan oo ka soo baxaan oo runtii aysan noqon waa daba joognaa iyo waa ku raad joognaa iyo hadda meel buu wax ku jiraan iyo dadaan waxba dhimin baanu ururinaynaa iyo salbiyo geynaynaa iyo waxaasi waa wax bilaa macnaha oo aan dadka waxba usoo kordhinayn hawa uga digaya insha allah waxaan rabnaa si dhaba in wax loo qabto sidaan la soconno ciidamadu waxay wax ku qaban karaan la shaqaynta shacabka shacabka oo la shaqeeya oo garab ay ka helaan ayay wax walba ku qaban karaan marka maxaa hortaagan wada shaqaynta shacabka iyo iyo iyo ciidamada dabcan waxaa hortaagan waa dareemi karnaa wada shaqayn la-aantaas waxa weeye waa wacyigelin la-aan waa uyeeritaan la-aan waa waa in dadkii loo sheegaa waxyaalaha khatarta ku ayo waxyaalaha la rabo in laga wada shaqeeyo in loo sheego weye laakiin haddee markii wax dhacaan in ummadii shacabkii haddana la xirxiro la jirrabo oo la dhibaateeyahay waxay keenaysaa in lasii fogaado oo dadkii aysan waxba wada qabsan marka way imaanaysaa waxa laga rabaa in saraakiisha iyo iyo magaranaysa maamulka gobolka iyo degmadaba waxaa laga rabaa inay ay ay taqdiid wanaagsan oo ummadda ay xukumaan ay ku xukumaan waxaa la doonayaa inay sameeyaan wax la yidhaahdo in laysu keeno in dadkasi waajibaadka uu leeyahay uu guto in la ilaaliyo amniga iyo istiqraarka guud ahaan maamulkana in loo hagaajiyo oo ay noqoto ma garanaysaa wax mar kasta anfac u ah ummadda anfac u ah taasaa muhiimaddu tahay inay ummaddu u aragto laakiin ummaddu hadday lagooyo u aragto waxa socda waa wax aada u dhib badan marka ummaddana waxaan ugu baaqayaa runtii in iyaga dhexdooda iyo maamulkooda iyo kulligoodaba ay midoobaan kuna midoobaan inay gaaraan ahdaabtooda ah inay nabadooda na soo ceshadaan wixii khatartaas ku ana ay ka hortagaan hagaag ugu dambeyntii adiga iyo ka nabadoon ahaan iyo nabadoonada gobolkaba kaalin intee la-eg baa idinkaga aadan wax ka qabashada arrimaha ammaanka gobolka
runtii kaalin bana iga aadan anigu afka odayaasha gobolka bari iyo guud ahaanba hogaasha ee puntland ku hadlaya waxaana iga aadan inaanu amniga iyo istiqraarka u horseedno dadkiyada iyo dawladiyadaba muhiim bay noo tahay waana ka shaqaynaa waana ku guda jiraa waxaana muhiima oo anagu aanu aada iyo aad yani wax way dhacayaan laakiin aada iyo aad mar kasta waxa weeye markii wax dhacaan ba tulo ama ama jaanib ayaa ku shaqo leh runtii arrimaha hadda dhacayaah waa arrimo la rabo amniga iyo maamuladu inay ka hortagaan oo wax ka qabtaan laakiin anagu kaalintaiyadu way fadhidaa xalinta khilaafaadka iyo xasiloonida wadanku qayb baanu ka nahay waanu jecelnahay runtii inay dalku uu ku noolaado ku ku jiro iyo dadkuna ay ku noolaadaan wax wanaagsan oo diintooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo wadankooda iyo dalkoodaba inay magaranaysa ay jeclaadaan ay ka shaqeeyaan oo ka shaq ka dhex shaqaystaan ama se aysan dhibaato ka mudan ee wadankooda iyo meeshay joogaan taas way anagu taano hirgelinaa aanu ku kalsoonahay inaynu noqono dad gacmaha is haysto oo dhammaanba shacab iyo dawladda aynu noqono kuwo ka hortaga magaranaysa waxa dhibka ku ah